asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal jimco wanaagsan kusoo dhowaada qodobada warkayaga duhurnimo ee warbaahinta rediyo baydhaba idiin hayso duhurnimadana dhegeystayaal kuweeda uu doorkaroona dowladda soomaaliya oo war ka soo saartay geerida gaashaanle maxamed cabdi wahaab ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo sheegay in ay dileen toddobaatan xubnood oo shabaabah ganacsatada qaadka ee deegaanada galmudugga oo amar culus la duldhigay natiijada ah gobolka togdheer ee golaha wakiilada somalilan oo la shaaciyey akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal duhurnimadan qodobka ugu doorka roon denmark oo sharci cusub ka soo saartay qaxootiga magangelya doonka ah waa duhurnimo jimco ah dhegeystayaal taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha lixaad sannadda laba kun koo iyo labaatanka dhegeystayaal haatanna u diyaargarooba warkii oo dhan dowladda soomaaliya ayaa war ka soo saartay geerida gaashaanle maxamed cabdi wahaab ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa tacsi u diray ehelkii uu ka baxay gaashaanle maxamed cabdiwahaab oo ahaa talihii ururka lixaad ee kumaandooska gorgorkaasi oo shalay ku dhintay dagaal ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe allah u naxariisto walaalkeena gaashaanle maxamed cabdiwaaxid oo ku geeriyooday isagoo dalkiisa iyo dadkiisa ka difaacaya cadow horor ah qoyskiisa iyo qarankaba samir iyo imaan allah ka siiyo isagana jannadii firdowso eebe en ha ugu deeqo ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo ka hadlay geeriga geerida en gaashaanle maxamed cabdiwaaxid dagaalkii shalay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ayaa siyaabo kala duwan guulo en uga sheegtay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo sidoo kale en dhanka al-shabaab oo iyaguna sheegay in khasaare ay gaarsiiyeen ciidanka dowladda soomaaliya waxaana afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu sheegay in dagaalkii shalay ay ku dileen in ka badan toddobaatan ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana uu sheegay in guulo ay ka gaareen dagaalkaasi shalay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed colonel cali xaashi oo waraysi siiyey rediyo muqdisho ayaa sheegay in ay ku dileen in ka badan toddobaatan ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkii shalay islamarkaana waxa uu guulo ka sheegtay dagaalkaasi shalay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ciidamadu waxay ka dagaalameen aagag fara badan jab xoog leh ayaan u geysanay al-shabaab dagaalka xooggiisa waxa uu ka dhacay warta jilaable ayuu yidhi korneyl cali xaashi afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa xusay in al-shabaab laga saaray tuulooyin dhowra kadibna ay bilaabeen warta jilableh gabaad inay ka dhigteen waa sida uu hadalka u dhigay wuxuuna intaasi ku daray in ciidamada ay si buuxda gacanta ugu hayaan goobihii lagu dagaalamay dhanka kale dagaalamayaasha al-shabaab ayaa dhankooda guul ka sheegtay dagaalkaasi waxaana warar lagu qoray baraha internetka ee ku hadla afka al-shabaab lagu sheegay in dagaalkaasi ay ku dileen ku dhowaad siddeed iyo toban askari oo ay saraakiil ay ku jiraan marka laga soo tago guulaha ay kala sheegteen ma jirto cid en ka madax bannaan labada dhinac oo xaqiijisay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkii shalay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ganacsatada qaadka ee deegaanada galmudug ayaa amar culus la duldhigay wasaaradda maaliyadda ee galmudug ayaa mar kale amar ka soo saartay in qaadka amaba jaadka een taga deegaanada galmudug iyadoo wasaaraddu ay ugu yeertay ganacsatada jaadka een ka soo dejiya garoomada diyaaradaha in ay iska soo diiwaan geliyaan xafiiska wasaaradda maaliyadda ciddii qaadan weydana ay dowladdu ay tallaabo ay ka qaadi doonto dhanka kale wasaaradda maaliyadda ee galmudug ayaa mamnuucday ciqaadka in dhulka ku yimaada deegaanada maamulka si galmudug warqadan ayaa waxaa ku saxiixan wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda galmudug mukhtaar cali cusmaan natiijada gobolka togdheer ee golaha wakiilada doorashada somalilan ayaa la shaaciyey goordhoweyd waxaa la shaaciyey natiijada golaha wakiilada gobolka togdheer ee somalilan waxayna xisbiyadu ay u kala heleen sida tan wadani ayaa helay toddobo kulmiye afar ucid afar waxaana hogaaminaya gobolka togdheer xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana halkaasi uu ka waday bilihii lasoo dhaafay olole xoogan halka markaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta radio baydhabo ee magaalada baydhabo dowladda denmark ayaa sharci cusub ka soo saartay qaxootiga magangelyadoonka ah ee galaha dalkaasi denmark xildhibaanada baarlamanka dalkaasi norway waxay shalay u codeeyeen qorshe ay dowladda denmark xarun qaxootiga lagu qaabilo uga dhisanayso dalal saddexaad oo loo badinayo dal saddexaad oo loo badinayo in uu yahay dal afrikaana sharcigaasi ayaa lagu ansixiyey aqlabiyad dhan toddobaatan cod halka ay afar iyo labaatan xildhibaan ay kasoo horjeeseen ansixintaasi qoraalkaasi ayaa eena dhigaya in qaxootiga een ku sugan denmark ee codsada magangelyadoonka in loo tarxiili doono dal kale oo afrikaan ah ilaa laga aqbalayo codsigiisa tallaabadaasi ayaa noqon doona markii u horreysay ee dowladda denmark ay nidaamka baarista magangelyadoonka ah u weeciso meel ka baxsan qaaradda yurub hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h c r ururka midooda yurub iyo dhowr ururada caalamiga ah ayaa si kulul u naqdiyey n ansixintaasi waxayna sheegeen inay wiiqayso iskaashiga caalamiga iyo faahfaahin la-aanta n sida loo dhowri doono xuquuqda aadanaha warkii duhurnimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio baydhaba duhurnimadan halkan ayaan kusoo afmeerayaa dhegeystayaal warka waxaa idiin soo saaray saaxiibkii farsamo yaqaan xasan joker anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abu karanteeno ah ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamada iyo iskudubriidka saaxiibkay injineer baro tan kulese damba dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo cid alaale ciddii warka iyaga u dhaafeen ah waxay dib inagu heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee w w dot radio baydhaba dot net iyo barta facebook ee radio baydhaba